dagaalka qabiilka marka la oogayo yes caruurta laguma soo daray iyagaaba iyagaaba isku soo daray because waxa weeye wuxuu rabaa inuu inuu raganimadiisii iyo ninnimadiisii iyo inuu muujiyo oo muxuu abaal marka dagaal qabiil ay tahay laakiin markan ay tahay muxuu ahaa al-shabaab shaab iyagaa muxuu ahaa iminka rikuudgareeya caruurta yaryar ama malcamadaha ka rikuudgareeyeen ama degmooyinka ka rikuudgareeyeen ama meelo kale ka rikuudgareeyeen muxuu ahaa turki maalintii loo tahay arooska ina yaroo labitan jir ahaa wixii konton iyo kooba qof dili so i mean way jirayaan muxuu ahaa meelaha qaarkood laakiin in dowlad ahaan iyo civil society ahaan inaynu ka taxadirno aynaana ku dhaqmin aynaana legalize garayn muxuu ahaa child soldier